xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wakiilada jubbaland iyo guddoomiyaha degmada luuqa ayaa si wadajir ah ugu baaqay in la garab istaago qoysaskii ku gurya beelay colaad beeleedkii degmada luuqa mas-uuliyiintan oo sidoo kale qeybkaha guddiga nabadeynta u jooga degmada luuq ayaa maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya ugu baaqay in dib udejo loo sameeyo qoysaska danta yar ee ku gurya beelay colaadda gudoomiyaha degmada luuq daahir maxamed nuur oo ay weheliyaan xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed ee jubbaland ah ayaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay aan soo gaarin hadda maanta waa meeshii uu ka dhacay maalooto dhibka oo guryihii lagubto lagubo koobaad waaye meesha uu ka dhacay dhibaatada dadna uu ku dhintay haddee shalayna waxaa tagteen cumayna qaybtii oo ganacsiga oo wadatada oo gubatay biidinahay kariimun inuunoo ka soconno mayle rice weefdii lacag ku diri dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka jubbaland may xaqiijiyaan insha allahu tacala wale khasaare meelinku dhaynuun aragna may kale dowladda iyo caalamka iyo ummadda soomaaliya dadka ilaahay walsiiya muxsiniinta ee dhanka baaqana in dadkan laha caawiya
halka maanta aan taagannahayna waa xaradii naf iyo maal ama qaxootigii dadkii xoolahooda iyo maxaa fatahaadihii beerihii iyo xoolihiiba ay ka laayeen ay ka soo baaba'een ay degnaayeen ee dibudejinta ay degmada iyo hay-adaha u sameeyeen meeshii ay deganaayeen ahaydna meeshii koowaad ee dagaaladii dhacay ee dadka walaalaha ee ku diriray degmada laga bilaabay dagaalka iyo gubitaanka waxaan indhaha annaga markaan ku arkayno hadda goobtaan taagan ay tahay walaalaha muslimiinta ah ee diriray waxyaabaha ay geysatay saamaynta ayadaa aad bay u fara badan tahay insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka in uun waxyaabihii aan wadnay iyo nabadayntii iyo dadka walaalahoo diriray aan ka bilaabayna khasaaraha iyo dhibaatada sida ay u dhacday inaan xog ogaal buuxa u noqonno soo gaarnay xaafadihii meelihii lagubi meel ka mid e shalay waxaa tagnay suuqa waratada
marka hore halkan waxaan u nimid wixii luuq ka dhacay oo dhibaato ahaa oo dagaalkii ahliga ahaa oo khasaaraha uu geystay inaad maxaan ku iraadaa soo aragna meel kastoo ay wax ka dhaceen hadda halkan aan taagannahay waxaan ugu soo baxnay guddi soo indhaindheeya tuuladan oo ay mindhaa sida hadda la ii sheegay shan boqol iyo konton qoys ay ku noolayd wixii ka dhacay inaan soo aragno guddigaasaan madax u ahaa kolley waa soo kormeernay wixii carradan ka dhacay naf iyo maal in lagu baaba'ayo dhibaato badan ay carradii ka dhacday goobtan hadda aan taagannahayna goobtii ay sidaa awgeed dowladda federaalka oo aan ka tirsannahay hay-adaha caalamigaah kuwa lookalka ah shirkadaha dalka sida hormuud dahabshiil iyo cid kasta oo wax haysata waxaan ugu baaqaynaa arrinta luuq ka dhaqday arrin caadi ma aha in arrintaa wixii laga geysan karo oo gacan ah in laga geysta si kastaba qoysas badan oo u badan barakacyaal iyo danyar oo deegaan ku ahaa degmada luuq ayaa saameyn toban kala kulmay colaadda luuqa